رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قال في كتابه العزيز وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله القائل اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن امر فاجتنبوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وقال في محكم تنزيله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وقال في محكم تنزيله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا meeshatan caawa insha allaahu sidii uu sheekh ibraahim sheegayey waxaynu ku talagallay shareecada islaamku laba asal bay leedahay asalka waaxid number waaxid waxaa weeyaan qur'aanka qur-aanka kariimkaa wey waa xujada koobaad oo shareecada islaamku leedahay wey xujada labaad ama asalka labaad waxa weeyaan sunnada rasuulka weeyaan calayhi salaatu wassalaam waa labaduu rasuulku inooga tegey inoogana dardaarmay isagoo odhanaya taraktu fiikum maa in tamassaktum lan tadilluu kitaaballaahi wa sunnatii taraktu fiikum waxaan dhexdiinna uga tegay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam maa shay in tamassaktum bihi haddaad qabsataan lan tadilluu aydinaan dhumaynin kitaaba allaahi wa sunnatii kitaabka ilaahay oo qur-aanka ah iyo aniga sunnadayda wayuu yidhi labadaa haddaad qabsataan ma dhumaysaan kolka dee qur-aankii daa'iman waa la aqriyaa tafaasiirtii way socdaan lafdigiisii waa la bartaa tacliimtiisii way socotaa kitaabkii qur-aanka ah laakiin sunnada rasuulka calayhi salaatu wassalaam waxaad moodaa dadku ihmaal inay ku sameeyeen oo sidii xaqa u ahayd ama tacliimteeda ama inay fahmaan ay ka yara gaagaabinayaan baad moodaa marka sidaa darteed caawa waxaynu halkan doonaynay ama aynu u iclaaminay bal sunnada rasuulku maxay tahay in la yidhaaho sunnada rasuulka waxaynu unku haynaa kitaaballaahi wa sunnatii facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin waannu aragnay sunnada in badan baynu ku aragnay axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wassalaam marka sidaa darteed sunnada rasuulku maxay tahay inaad ka jaahil noqotid oodan waxba ka ogayn asalkii labaad oo shareecada islaamka asalkii labaad bacda kitaabillaah waa nacasnimo weeyaan ama waa jahli aan loo baahnayn inaad sunnada ilaa heerkaas aad jaahil ka noqotid marka inaan jahligaas xoogaa yar fududayno lagama gaari karee ama muxaadaro laguma dhammayn karee sanooyin baa la dersiyaa oo la aqriyaa sanooyin yaa la aqriyaa bilo maaha sanooyin baa la aqriyaa oo sidaasaa lagu fahmaa ee wax muxaadaro hamayn ama laba inta meel la soo fadhiisto lagu dhammayn karaya ma aha marka sidii uu sheekhu horay markii inoogu sheegay dhowr shay baanu rabnaa inaan halkan soo qaadanno waa kow horta mabaadi'da sunnada rasuulku maxay tahay mabaadi'da ilaa fanni waliba mabaadi' buu leeyahay la yidhaahaa mabaadi'u alcashara mabaadi'u alcashara mabaadi' la yidhaaho ayaa fanni waliba leeyahay sunnada nebigaa le fiqhigaa le naxwahaa le waxaan lahayn fanni aan lahayni ma jiro mabaadi'u alcashara mabaadi'daas korka macno weyn baa laga fahmayaa midda kaleeto waxaan rabnaa inaynu kala bixinno cilmu alxadiid diraaya wa cilmu alxadiid riwaaya waa laba sina isugu xidhan laakiin kalena duwan wey way kala duwan yihiin labadaba cilmu alxadiid marka la yidhaahdo wuu noqonayaa laakiin midna waxay u bixiyeen diraaya midna waxay u bixiyeen riwaaya marka mabaadi'dooda la kala qaado aad arkaysaa inay kala laba yihiin markaas laakiin marka cilmulxadiid la yidhaaho waa ka wada dhexeeyaa marka hore markaas ka bacdi waxaan rabnaa inaynu sheegno musطalaxaadka cilmulxadiid uu leeyahay musطalaxaadkaasoo waxaad arkaysaa sunnaa la odhanayaa sunnada rasuulka xadiid baa la odhanayaa xadiidka rasuulka asar baa la odhanayaa waa asar shay ma'suura weeyaan oo la soo guuriyey khabar baa la odhanayaa macnaa afartan laqab bay leeyihin mid walbana waynu ku aragnaa axaadiidta markaynu aqrinayno afartaba way soo arooraan oo waynu ku aragnaa markaynu inahaa sheegno waxaan u baxaynaa kolka xadiidka nebigu maraaxishii uu soo maray maxay ahayd mar nabigii baa joogay calayhi salaatu wasalaam casru risaala la yidhaahdaa casru risaala waa markii rasuulnimadu jirtay oo nebigu joogay wa casriga ku xigana waxaa la yidhaha casru khulafaa'i araashidiin oo nebigii ma joogin laakiin raggii rag ahaa ayaa joogo abubakar u horreeyey saxaabadii oo dhan israaci markaas casru taabiciin baa soo galay markaas cusuurtaas maxay sunnada nebigu maxay ku sugnayd maxaase laga qabtay shaqo ah iyadana waynu ku dari doonnaa marka dambe intihiisii seebay axaadiidtii iyo sanadkoodii iyo see loo bisleeyey oo wixii shakiga keenahayey looga saaray oo wixii saxiix ahaa meeshii loogu reebay ayaduna waa noogu xigtaa intaa markaynu dhammayno intaasi waxay isla jiraan dee waa diraayadii iyo riwaayadii aynu sheegaynay wey markii intaa aad barato waxaa ku soo xigaya inqisaamka macnaa aqsaamta xadiidku leeyahay xadiid markii la arkaba horay laga aqbalayo mid fiiro fiiro la gelinayo mid tuurayaba markii horay aad ku aragta qismi la tuurayaaba jiroon la dhegaysanayn khayr allaha siiya culimmadii way kala saareen ayagoo u fiirinaya arrimihii aan soo marnay riwaayadii iyo diraasadii ayagoo diraayadii ayagoo u fiirinaya ayay axaadiistii qaybiyeen inahaas markii la gabo haddana xadiidka naasikha iyo kan mansuukha ahaa isna soo yaa imanaya ilaa sunnadu way isnasakdaa lafteedu mar baa xadiid la odhanaya xadiidkiina haddana waa la nasakhaya xadiid mujmalah iyo mid mubayanaa jira mid caama iyo mid khaasaa jira mid mudlaqa iyo mid muqayada ayaa jira magayo caynkaasu axaadiidtu yay leeyihiin oo lababa isqaabilayso marka intaynu ka gaari karno bal aynu aynu bal horta jahliga hore aynu ka baxno bal aqsaamta xadiidka haddaynu gaari weynaba allaha ka dhigay dee muxaadaradii waxaasoo kale laga sheegayaane maaha rubuc saac iyo wax lagu aqrinaya maahee intay ictikaaf niyootaan oo qibladiinna u jeedsataan iska dhegaysta wixii ilaahay idinka qaydiyo ayaad helaysaa fariid salku hadduu idin daala iska adkaysta maxaa yeelay intaa nin baa hadlahayaa isaguba idinku waa aamusantihiin ma hortiisaad daalaysaan idinku waata intaana sunnada xadiidka bilaabin rasuulka masaajidkeen shalab galab aad buu u foolxumaa wasakh miiran buu ah caawana bismi illaahi waana nadiif waana cadfaya intii hawl ka qabatay dembigooda allaha dhaaf cilmigay aqrisanahayaanna allaha ku anfaco fahmigana allaha u furo intaas waa naga galabsadeenoo waxbay waxbay noo anficeen fariid mabaadi'da kolka aynu ku horrayno marka diraayada iyo riwaayada aan bal diraayada ku horrayno cilmulxadiid diraaya aannu ku horrayno marka toddobada tobanka tobanka meelood ee la yidhaha maadi ulcashara tacriiftaa ugu horraysa tacriifta tacriifka waxaa la yidhaahdaa cilmu qawaaniin cilmun baa la yidhaahdaa xadiidka cilmulxadiidka biqawaaniina qawaaniin lagu cilmi yeesho qawaaniintoo yucrafu bihaa axwaalu sanad walmatni sanadka iyo matniga lagu aqoonsado sanad haddaad maqasho waa rijaasha hebel baa wariyey hebel buu ka wariyey hebel buu ka wariyey sanadku kaas wey matniguna waa xadiidka lafdigiisa masalan inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa waa matnigii kaasiina sanadkuna waa rijaasha ruuxba ruux uu ka warinaayo fariid markaad labadaas ogaatid sanadka iyo matniga waxaa kuu soo baxaya sixa xadiidku inuu saxiix yahay inuu xasan yahay inuu daciif yahay waa matniga kaas waxaa kaloo kuu soo baxaya sanadku inuu caali yahay iyo inuu naasil yahay inuu marfuuc yahay inuu mawquuf yahay inuu maqduuc yahay yaa kuu soo baxaysa markaad labadaa ogaatid waxaa kaloo kuu soo baxaya kayfiyadii markii xadiidkii aad sheekhaaga ka soo guurinaysay kayfiyadii aad uga soo guurisay iyo kayfiyadii markaad gudbinaysay addihii aad u gudbisay labaduba meeshaasay ka imanayaan kayfiyatu taxamul wa kayfiyatu ladaa baa la kala yidhaaha taxamulku waa markii sheekhaaga aad riwaayada ka soo guurinaysid adduhuna waa markaad u gudbinaysid tilmiidka adiga tilmiidka kuwa ohood waxbaraysid sifaatu rijaal baa meeshii imanaya iyagana ragga wariyey maxay yihiin ma dad caadila ma dad mastuur iska ahaa ma dad beelowyaala markaasna waa la ogaanayaa marka barwata tacriiftiisa saasaa la yidhaaha cilmulxadiid haddaad maqasho tacriiftiisu waa intaasu haddaan yarayno oo tacriiftaasi waa dheer tahay la yidhaaho maxaa la odhan karaa iyadana waxaa la odhan karaa cilmu yucrafu bihi xaalu raawiy waalmarwiyi min xaysu alqabuuli waaraddi cilmu yucrafu bihi xaalu raawiy waa qofka wax warinaya walmarwiyi kii la wariyey oo xadiidka ahaa lafdiga matnigiisii waa cilmi lagu ogaado min xaysu alqabuul waaraddi markaas ama qabuul baa ka iman markaad ogaatid raawiga iyo marwiga ama raddi la tuuro xadiidkii yaa ka imanaya marka waxaad moodaa xaddani inay xaddii hore ka gaaban tahay laakiin midda horea faa'iido badan qof wax loo soo gaabiyey haddaad aragto waa qof aad aragtay inuu ka caajisay wixii hore ee markii cibaaradu dheeraataba faa'iidadeeday leedahay fariid haddii la yidhaaho markaas intaa hala fasiro way iska dheeraanaysaa tacriiftiisu taawi marka ragga fiiri ragga marka jarxiga iyo tacdiilka lagu samaynayo qofka marka cadaaladda lagu tilmaamayo waxay yidhaahdaan culimmadu cadlun wa huwa cadlun waa qof caadila khalaas waa la fiicneeye qofkaas ama waxaa la yidhaahaa hiqa qofkaasi waa qof mawsuuqa oo lagu kalsoon yahay ama waxaa la yidhahaa daabit daabit waa qof wax koobay oon halmaan iyo muqafal midna ahayn macnaa kelimooyinka tarjiixa oo cadaaladda ku tusinaya kuwaasaa ka mid a kelimooyinka kale oo jarxiga ama qofka inaan la qaadan xadiidkiisa ku tusinaya waxaa ka mid a in la yidhaha kadaan waa beenaale kaas waa in lagu yidhaaho mudallis waa qof xadiidka wax dhex geliya waxaan xadiidkii ahayn buu dhex geliyaa waa in la yidhaaho waahin waa daciif ninkaasi daciif weeye waa in la yidhaaho daciif laysa bishayin ninkaa hebela waxba maaha waa way way ku isticmaalaan laa yuqbalu xadiiduhu bay odhanayaan marmarka barkood kaa warkiisa lama yeelo lama aqbalo waa tadciifka macnaa cibaarooyinka qofkay ku tilmaamayaan inuusan caadil ahayn waa kuwa loo isticmaalo wey fariid marka dabaqaadka marka wax la kala warinayo riwaayatun bilmacnaa markay imanayso ama riwaayatu alasaaqiri cani alakaabir macnaha qof weyn baa qof yar wax ka warinaya ama waa beddelkeed intaasoo dhan waa cilmigaas arrimaha lagu garanayo wey mawduuciisa marka aynu sheegno mawduuca maxaa loo dejiyey fannigan muxuu ka shaqeeyaa mawduucu waxa weeyaan muxuu ka shaqeeyaa wey mawduuciisu waxa weeyaan alraawi waalmarwi waalriwaaya waalruwaat min xaysu alqabuuli waalraddi waalridaa waalrafdi waxaa la yidhaahaa raawiga wuu ka shaqaynayaa waa ninka sanadka akrinaaya waalmarwi waa xadiidka la warinaya waalriwaaya sida loo wariyey macnaha kayfiyat aladaa wa kayfiyatu taxamul waa saddex waalruwaat ruwaadda lafteedii min xaysu alqabuuli waalraddi waalridaa waalrafdi markaas waxa weeyaan mawduucaas yuu ka shaqaynayaa yay isaga kaa darmin waxaanu ku jirnaa cilmu lxadiid diraaya diraayadii baynu weli ku jirnaa faa'iidada laga helayaa maxay tahay faa'idatuhu wa samratuhu haddii la barto maxaa laga dheefayaa waxaa laga dheefayaa macrifatu maa yuqbalu wamaa yuraddu min alaxaadiid axaadiidta kii la aqbalayo iyo kii la radinayo ayaa lagu kala garanaya markaad ruwaadda iyo riwaayada aada baratid xadiidkooda ama maqbuul buu noqon ama marduud buu noqonayaa faa'idada laga gaarayaa taa wey muxuu fadli leeyahay cilmigani haddii la akristo macnaa fadluhu fadluhu waxa weeyaan yuu ku tacalluqaa wuxuu ku tacalluqaa sunnadii rasuulka soo kuma tacalluqo mar hadduu sunnada rasuulka ku tacalluqo ashrafulculuum weeye wa afdaluhaa culuumta kuwa ugu fadli badan weeye maxaa yeelay xadiidka ee rasuulka loo nisbaynayo inuu maqbuul yahay inuu marduud yahay baa lagu ogaanayaa marka ashrafulculuum wa culuumta kale marka loo nisbeeyana tamaayus ama tabaayun baa u dhexeeya macnaha culuumta kaliya isagu kala nooc wey fariid waadiciisu waa kee yaa dejiyey fannigan yaa bilaabay fannigan la yidhaahdo cilmu lxadiid diraaya waxaa bilaabay nin la odhan jiray alqaadi abubakar raamharmusi la odhan jiray ayaa bilaabay macnaa ninka usuushiisa iyo qawaaciddiisa kitaabkiisii uu ku magacaabay almuxadisu alfaasil kitaabkii caynkaas ahaa ninkaasaa bilaabay hadda iska eeg cilmulxadiid diraayaan innagu u jeednaa riwaayada ciddii bilowday waan tegi doonaa rag kale weeye kuwaas laakiin arraam harmusi arraam harmusi yaa bilaabay cilmulxadiid diraaya ninkaasaa bilaabay kitaabkuu ku bilaabay uu isugu geeyeyna almuxadisu alfaasil baa la yidhaah waa kitaabkii weli sheekaynaya faasilka ahaaye waxa xun iyo waxa fiican kala saaray xukumkiisu muxuu yahay in la barto cilmigan waa wujuub wujuub kifaa'iya wey haddii ummaddoo dhan loo nisbeeyo qofka laakiin asagu dadka cilmiga inuu baro la rabo mutacayinka ah waa wujuub cayniya weeyaan kaas cayni buu ku yahay sheekhakan isku sheegaya oo dadka inuu u gudbiyo la rabo hadduusan baran muxuu dadka u gudbinayaa waa cayni wujuub cayniya weeyaan magaciisa maxaa la yidhaahdaa cilmigan macnaa ismuhu cilmulxadiis diraayaa la yidhahda aw cilmulxadiis aw cilmu ahli اlasar aw cilmu musطalax magacyo noocaasuu leeyahy laakiin diraaya loogu daraa weligiisbi diraayo ka hari mayso istimdaadkiisa xaggee cilmigan xaggee laga keenay daliish daliilkiisa xaggee laga keenay waxaa laga keenay xadiiska rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam matnigiisaa laga keenay matnigiisa iyo ruwaaddiisa axwaasheeda iyo riwaayadiisa iyo wixii la mida masaa'ishiisu wada qadaayaahu weeyaan masalan markaad tidhahda kullu xadiisin mawduucin tuxramu riwaayatuhu ilaa maqruunan bibayaani wadcihi waa kaasaa ka mida xadiidka mawduuca la yidhaaho inaad werisid waa xaraam laakiin haddaad wadcigiisa caddaynaysid way kuu bannaanta xadiidka fulaan fulaan fulaan fulaan haddana aad tidhaahdo xadiidkaas waa mawduuc aad dadka u sheegaysa laakiin xadiis mawduuca intaad soo qaado xadiidka mawduuca waa makduub cala rasuul wey rasuulka mid lagu been abuurtay weeya mawduuc haddaa maqasho intaad soo qaadatay axaadiistii dhex gelisid aadanna u sheegin dadkii inuu mawduuc yahay dee taasi xaraam weyn wey xaraam weyn wey marka intaasi waxa weeyaan cilmulxadiid diraaya mabaadi'deedii mabaadi'da waxa weeyaan alxaddu wاlmawduucu ثuma asamra waxukmuhu wafadluhu wاlwaadicu alistimdaadu xukmu shaarici masaa'ilu tobankaa wey tobankaas likulli fannin min hadihi اlcashara ayuu leeyahy oo mabaadi'da marka mabaadi'dii cilmulxadiis diraaya intaasaynu uga baxnay haddee faa'iidadu say taam ku noqoto cilmulxadiis riwaaya mabaadi'diisu maxay tahay marka asagana ogow labadoodu waxbay ku kala tacalluqaan meeshanaad ka ogaan doontaa midba inuu meel gaara u shaqaynayo cilmulxadiis riwaaya waxaa la yidhaahdaa asaga tacriifkiisa cilmun yashtamilu calaa naqli maa udiifa ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw wasfin khalqiyin kaana alwasfu aw khuluqiyan awalna tacriifkii hore waad oged cilmu biqawaaniina baan nidhi yucrafu biha axwaalu sanad walmatni waa tayno kii hore nidhi kan waxa weeyaan cilmun yashtamilu waa cilmi kulminaaya maa udiifa ila annabiyi sala allahu calayh wasalam wixii nebiga loo riixo xaggiisa oo min qowlin war uu ku hadlay ah aw ficlin wax uu sameeyey ah aw taqriirin wax uu dadka u oggolaaday intuu ogaaday iyagoo samaynayaa aw wasfin sifo isagu uu leeyahay a rasuulku calayhi salaatu wasalaam sifadaasi noqotayaa abuurta ilaah oo jidhkiisa macnaa nebigu waa caddaa guduudna waa ku jiray masalan waa wasfi khalqiya weeyaan ilaahay ku abuuray ama waa mid khuluqiyaho nebigu laa yuqaabilu axaddan bimaa yakrah haddii la yidhaah nebigu ninna lama qaabili wuxuu karaahiyaysto waa wasfi khuluqiya macnaa dabiicadiisa weeyaan intaasaa axaadiidta rasuulku intaasay ka koobanta maa udiifa ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw sifatin aw amase wasfin khalqiyan kaana aw khuluqiyan taas waa tacriiftiisa weeyaan tacriiftiisa weya mawduuciisa waxaa la yidhaahdaa daatu nabiyi sala allahu calayh wasalam min xaysu aqwaalihi wa afcaalihi wa taqriiraatihi wa sifaatihi alkhalqiya waalkhuluqiya maxaa loo deji meeshaannu lahayn raawiga iyo marwigaa loo dejiyey kii hore wuxuu noqonayaa daatada rasuulkaa loo dejiyey xadiisaan cilmulxadiis riwaaya riwaaya lagu leeyahy nebiga sifadiisu seebay ahayd daatadiisu qowlkiisu siduu ahaa ficilkiisu siduu ahaa sifaadkiisu ku- kuway ahaayeen taqriiraadkiisu kuway ahaayeen kaas weeyaan mawduuciisu waa daatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam min xaysu aqwaalihi wa afcaalihi wa taqriiraatihi wa sifaatihi alkhalqiya waalkhuluqiya faa'iidada laga helahayaa maxay tahay haddii la barto cilmu lxadiis riwaaya aliqtidaa'u bihi sala allahu calayhi wasalam nebigaad ku dayanaysaa في أفعاله والعمل بأقواله واستنباط الأحكام من أقواله وأفعاله وتقريراته نبي هدادا أقوان حديث كيسة أترى وكد ينايا سوكد ينكرتا ما بالتقانين علمي المركز بررته إن النبي قد يشراد أي, أي كامل نغطوت كد يتيد كاسي كوفا إليسا فإذا كيليسا كاوي هذا هدادا حديث كي أعلم قراني aad tidhaha nebigaan ku dayanayaa ee inaad khadac ku samaysaa suuroobi karta markaas fadligiisa haddaynu tilmaanno fadligiisu mar hadduu raacahayo rasuulka sharafkiisa waa ashrafu alculuum weeyaan litacalluqihi biashrafi almursaliin sala allahu calayhi wasalam waliannahu aslu الثaani min usuuli الshariicati bacda kitaab illahi tacaala kitaabka ilaahay markay ka soo harto ka labaad weeye sunnada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa tahay nisbadiisu maxay tahay nisbadiisu culumta kale tabaayun buu ka yahay tabaayun ama tamaayus midaad tidhaahdo macnaa isku mawduuc ma aha culumta kale iyo sunnada xadiidka riwaayadiisu waadiciisa yaa dejiyoo bilaabay yaa bilaabay waxaa bilaabay qaadigii la odhan jiray abubakar bin moxamed bin camar bin xasmi ninkaasaa bilaabay diraaya waynu soo marnay harmusi ninkii la odhan jiray raam harmusi baa bilaabay baan nidhi ninkaa waa cilmu lxadiis riwaaya diraaya kanna waxaa bilaabay baan nidhi ibnu xasmi ibnu xasmi iskama bilaabine khaliifkii raashidka ahaa ee cumar bin cabdilcasiis la odhan jiray markii uu amiirulmu'miniin noqday asxaabtiina ay le'deen in badan dagaaladii ay ku le'deen bidca iyo balaayana ay muuqato tashayuc shiica iyo balaayo meelihii ay soo galeen khawaarijiyo asxaabtiina le'atay xufaadda ahayd badankood wax yari hadhay ayuu waraaq u soo qoray markaasuu yidhi ar waxaan ka baqayaa xadiidkii inuu inuu ume eh bal wixii xadiid aad hayso ama beledkaad xukunto yaalla aruuriyo dhig buu ninkaasaa marka dhigay xadiid cilmulxadiid riwaaya ninkaasaa bilaabay waxaa kaloo garab yiilay inuu u dhigay ninkii la odhan jiray zuhri ayuu u dhigay amiirka laftiisu oo yidhi war bal adiguna meeshaad madaxda ka tahay xadiidkii aruuri adigana sidii oo kaleu aruuriyey labadaa nin ayaa la yidhaha waa waadico waadica xadiidun cilmulxadiid riwaaya wadicoodii hore labadaasuu ahaa laakiin biamrin min amiiri lmu'miniina cumar bin cabdilcasiis yaa amray waa qaadigaasi goormuu ahaa waqtigiisu macnaa marka la bilaabay cumar binu cabdilcasiis marka ninkaa dhig uu yidhi ninkaa wuxuu dhintay ibnu xasmi lagu leeyahay boqol iyo labaatan markay taariikhdu ahayd buu dhintay boqol iyo labaatan waa boqolkii hore iyo wax yaroo raacay weeye qarnigii hore wax yar baaba ka dembeeyey macnaa waa ruux nin qadiima weeye oo horeeyey weeye kitaabkan bukhaarigu tacliiq buu u sameeyey macnaa sidii cumar binulcabdilcasiis uu amarka u siiyey iyo siduu u dhigay zuhri asagu goormuu isaguna qaadi kalu ahaa nimanku qudaad bay ahaayeen waxaa la odhan jiray alimaam moxamed bin muslim bin shihaab azuhri isaguna goormuu dhintay boqol iyo labaatan iyo afar sano markay taariikhdu ahayd afar sanuu ka dembeeyey zuhri baa afar sano dembeeyey boqol iyo labaatan haddee waa nebigii bay ba u dhow yihiin asxaabtii bay yay afka ku hayaan ragga kale waa markaa waa waktigii khilaafadii cumar bin cabdilcasiis ayuu labadaa nin u xil saaray inay xadiidkii dhigaan xukumkiisu waa wujuub kifaa'iya cala alumma waalcayni calaa man tafarada bih ismigiisa cilmulxadiid riwaaya la yidhaaha magaciisa cilmulxadiid riwaaya ama cilmulxadiid oo keliya haddaad tidhaaho kanaa qaadanaya kii hore maaha kanaa qaadanaya laakiin haddaad diraaya iyo riwaaya u kala soocdo saasay kala yihin istimdaadka meesha laga qaadanayo maxay tahay cilmulxadiid riwaaya yustamadu min qowlihi sala allahu calayhi wasalam aw ficlihi aw taqriirihi aw sifaatihi alkhalqiya waalkhuluqiya ari waxaa kaloo la mid ah waxyaalo kaloo uu sameeyey boqorradii uu akhbaaraha u diri jiray waraaqaha u diri jiray isagoo islaamka ugu yeedhaya wax uu ka tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo samayn wax ishaaro uu la yimid nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu damcay in taqriirka waxaa ka mid a ninkii la odhan jiray usaama binu zayd yaa waxaa la odhan jiray usaama waa madowya aabbihina waa cad yahay zayd bin xaarisa waa cad yahay markaasaa la yidhi war ninkan jinnoo madow ninkan cadi ma dhaline shuushuubaa carradii ka badatay marka waxaa jira nin qaa'if la yidhaaho oo dadka sinjigiisa kala yaqaana zayd iyo wiilkiisii usaamo oo intaa hore u daboolan tahay yuu gadaalu yimi mase laba majoodoo madmadow iyo laba cadcad weyn markaasuu yidhi inna haadihi alaqdaam bacduhaa min bacdin way isdhaleen buu yidhi labadan lugayo cagoodan u jeedaa way isdhaleen buuri nebigu markaasuu u yimid caa'isha isagoo faraxsan wuxuu yidhi ninkii qaa'ifka ahaa maanta wuxuu yidhi labadaa nin way isdhaleen buuri marka waa taqriir ninkaasi hadalku yidhi buu nebigu sugay calayhi salaatu wasalaam dee shuushuudiina meetii waa ka baxday markaas fariid sidaa darteed imaamu shaafici wuxuu ku leeyahay ninka qaa'ifkaa qowlkiisa waa la qabsanaya haddii nasab laysku qabsado curidda calaa qaa'ifin buu ku leeyahay qaa'if baa loo bandhigaya hadduu yidhahdo adiga adeer ma dhalina kanaa dhalay waa la raacinayaa qaa'ifku waa sharci hadduu caadil yahay tarkigiisa wax uu nebigu ka tegey baa jira la yidhina waa sunne xeere uu cunayey ayaa abeese lugoolay bisi la soo saaray asxaabtiisiina waa la joogaan marka nebigu waa ka joogsaday calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi maxaad u cuni weyday sababtii buu caddeeye wuxuu yidhi innii fii ardi qawmin anigu qoom baan ku jiraa buu yidhi qoom baan ku jiraa faajidu nafsii tacaafuhu naftaydaa xoogaa ka yaqyaqsoonaysuu naftayda yaa ka yaqyaqsoonaysa laakiin xaraam ma aha markuu sidaa yidhi asxaabtii rasuulku way iska cuneen markaas way cuneen hadduu xaraam yahay xeeradu dul joogo laguma cuneen mana usan cunin had mana usan cunin maxaa yeelay caadadiisiibaa ay ahaan jirin iyo dhulkiisaan lagu cuni jirin marka waa tarki sunnahuu ka mid yaha kaa laftiisa oo waa la caddeeyey ishaaraadkiisa nebiga waxaa ka mida in la raacayo ay sunnaha ka mid yihiin ashahru haakadaa wahaakadaa wahaakadaa macnaa haakadaa war la yaqaan ma aha waa mubham weeyaan cadad mubhama laakiin ishaaradii buu ku caddiyey ishaaradu marka waxa weeyaan min min xadiidkihii bay ka mid tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisay ka mid tahay ishaaradaa ka mida masalan fariid waa markuu odhan jiray suumuu liru'yatii wafduruu liru'yatii fa in uqmiya calaykum faqduruu lahu halaafiin hamiga oo intuu waxamiyo nebigu uusan samayn haddana waxaa ka mid baa la yidhi waagii axsaabtu ay soo weerareen nebiga iyo asxaabtiisa ayuu damcay inuu simaarta qaarkood kula heshiiyo ayana ay iska noqdaan markii muslimiintii dhibaatadii ka batay sacad bin mucaadiya sacad bin cubaadaa diiday markay arkeen inuusan waxyi ahayna uu ra'yi yahay yaa rasuulallah yeeli maynaa layidhi gaaladana la musaalaxoon mayne waynu difaac baynu samaynaynaa in kastoo dhibaata ina hayso sidaa darteed buu ku leeyahay imaamu shaafici wixii nebigu mar damcay yuusanba yeeline in la sameeyaa ka mid weeyaan min anwaaci sunnay ka mid tahay masaa'ishiisu waxa weeye qadaayaahu qadaayahee waxa weeyaan qadaayada lagu eegayo min aqwaalihi wa afcaalihi wa taqriiraatihi wa sifaatihi alkhalqiya waalkhuluqiya inama alacmaalu binniyaat markuu nebigu ku leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam waa qowlkii inama alacmaalu binniyaat waa qowlkii ficilkii miyaa wixii la wariyey min sifati wuduu'i rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam aw min sifati salaatihi aw min sifati xajihi waa afcaashiisii wey intuu nebigu tukaday buu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii intuu xajiyey buu yidhi khuduu cannii manaasikakum manaasigtiinna aniga iga qaata buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka mabaadi'da mabaadi'ulcashara la yidhaahdo cilmiga la yidhahdo cilmu riwaaya kuwaas weeyaan haayada laga helayaa waxa weeyaan alfawzu bisacaadati daarayn labada liib labada daaroodba waa lagu liibaanayaa intaa aynu uga baxno mabaadi'dii tobanka ahayd oo labada cilmi ay kala lahaayeen cilmu alxadiid diraaya wa cilmu alxadiid riwaaya tobankoodii ayagoo tacriifkoodu uusan isku mid ahayn oo mawduucoodu isku mid ahayn oo mawaadicoodu isku mid ahayn oo kulli macnaha tabaayun oo ka dhexeeyo maca daalika ay xadiis walba ku wada jiraan maxaa yeelay midna waa sanadkii midna waa waa waa matnigii buu qaabilsan yahay isdilaaxaadka kolka aynu yaro taabanno isdilaaxaadkiisa khaaska cilmulxadiid marka la fiiriyo waa dhowr baa dhowr shay baa lagu tilmaamaa waa midka u horraysay assunna waa la yidhaha sunna sunnada mar haddii xadiidka laga sheekaynayo waa kaa odhanaya kitaaballaahi wa sunnatii waa sunnaa la yidhaah sunnada iyadoo luqada waxaa la yidhaha aariiqa dariiqadaa sunno la yidhaha dariiqa maxmuudatan kaanat aw gayraha ama ha fiicnaato dariiqadaasi ama ha xumaa xadiidka nebigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam man sanna sunnatan xasana falahu ajruhaa wa ajru man camila bihaa ilaa yowmi alqiyaama waman sanna sunnatan sayi'a marka tii fiicnayd sunnatan xasanaa la yidhi tii kale sunnatan sayi'aa la yidhi marka adariiqatu weeyaan marka luqada la yidhaaho luqada marka la yidhaaho wey waxaa kale oo la odhan karaayo lagu ilaaqaa iyadoo luqadii weliday tahay alcaadatu almustamira caado qofku leeyahay waa sunnadiisaa la odhan karaa qad khalat min qablikum sunan ilaahay baa yidhi macnaha sunnooyin baa idinka hormaray sunnooyin baa idinka hormaray sunnataahi alatii qad khalat fii cibaadihi sunnadii ilaahay macnaa dariiqadii iyo caadadii ilaahay uu dadka kula macaamuloon jiray waa dariiqa oo waa caada weeyaan middaasina haddii sharciga aynu nidhaahno kuwaasi waa luqadii waxaa la yidhaha aldariiqatu alcamaliya alatii saara calayha alrasuulu wa saxbuhu fi lcali biddiin waa dariiqada camalka ah oo nebiga iyo asxaabtiisu diinka ay u jideeyeen weeye diinta islaamka ay u jideeyeen kaasaa la yidhaha oo markaas marka nebigu ku leeyahay faman raqiba can sunnatii falaysa minii waa dariiqadaas camaliyada ah ee nebiga iyo asxaabtiisu ay u jideeyeen muslimiinta in la qaado kaa weyn faman raqiba can sunnatii falaysa minii macnaha jidkaan idin jideeyey qofkii diidoo naca ummaddayda ka mid maaha buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo waa taas fariid markii sidaa la yidhaahdana waxay noqonaysaa waxaa qaabilaya bidcaa qaabilaysa sunnada noocaasa oo jidkii uu jideeyey rasuulku marka maxaa khilaafo la yidhaaho bidcaa markaas qaabilaysa sunnada meesha looga jeedaa marka tee wey waa yahay sunnada looga jeedaa waxa weeyaan majmuucatu riwaayaat waal aahaar التي أصيرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراشدين ووحي لقسو قوريي ولقسو وريي النبي أما أصحابتي الراشدين تا لقسو وريي أو أما الصفاء أما التقرير أما فعل أما وحي لمده كاس ويا سنة ما أنت ماشي اللوجة داو فريد هذا السنة العصر waxaa kaloo lagu lagu yaa lagu xadeeyaa maa udiifa ila اnabiyi salى اllahu alayh wasalama min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw wasfin khalqin aw khuluqiyin ila arasuuli wa ila asaxaabiyi wa ila ataabiciy oo saddexdaba markaas sunnaa la yidhaahaa saddexdaba wixii nebiga loo j loo nisbeeyo waa sunne wixii asxaabta rasuulka loo nisbeeyo waa sunne wixii taabiciyiinta loo nisbeeyo waa sunne waxaasi ama qowl ha noqdeen ama ficli ha noqdeen ama wixii kaloo noocaan soo maraynay oo dhan wa oo taasi markaa waxay noqonaysaa marka uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiina min bacdii cadduu calayha binnawaajid facalaykum bisunnatii waa dariiqadaas wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin macnaha asxaabta jidkoodii waxaa lagu soo daray sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnada fuqahada maxay iyagu sunno u yaqaaniin fuqahadu waxay u ya waxay u yaqaaniin maa tuliba daraban gayra jaazimin yusaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu calaa tarkihi bay ku odhanayaan waa wixii islaamku kaa dalbay laakiin jasmi ama khasab aan lagaaga dhigin oo qofkii la yimaadana laga sawaabiyo qofkii aan la imaana aan ciqaab la taabsiinayn bay sunno u yaqaaniin masalan lixda bisha ramadaan ka marka haddaan laga sawaabin haddaadan la imaaninna lagu ciqaabin ma raatibada duhurka haddaad tukatana waa lagaa sawaabin haddii kalena lagu ciqaabi maayo kaasay fuqahadu sunno u yaqaaniin usuuliyiintu maxay yaqaaniin ayagana usuuliyiin cilmulusuul nimanka la magac baxay waxay yaqaaniin maa sabata bisunna bay sunno u yaqaaniin maa sabata bisunna haada alxukmu sabata bisunna xadiis buu ku sugnaa bay ku odhanayaan laakiin kii daliil kale ku sugnaaday may sunno uma yaqaanin usuuliyiintu marka farqigaa yar baa u dhaxeeya laakiin waa isu dhow yihiin macnahoodu isku meel buu ayuu ku soo aroorayaa taasi waa sunnadii sunnadii wey midka labaad waxaa weeyaan xadiid xadiid xadiis luqadiisa waxaa la yidhaahaa diddu lqadiim wixii horreeyey oo duqoobay waxaan ahayn oo dhan xadiis baa la yidhaahaa ee mar dhow bilowday oo la abuuray diddu lqadiim wey waxaa lagu idlaaqaa kalaam kasta kalaam kastaa lagu idlaaqaa xataa qur-aankii baa lagu idlaaqaa waxaa la yidhaahdaa allaahu nazla axsana alxadiid kitaaban mutashaabiha allaahu nazla axsana alxadiid sheekatan ugu fiican baa ilaahay soo dejiyey baa la yidhi waa xadiid qur-aan qari xadiidka nebiguna wuxuu yidhi faina asdaqa alxadiidi kitaabullahi faina asdaqa alxadiidi kitaabullahi xadiid oo dhan waxaa ugu run badan kitaabka ilaahay buu marka xadiid luqada marka la yidhaaho wixii lagu hadlo o dhan baa la yidhaahdaa falyaأtuu bixadiidin milihi in kaanuu saadiqiin waad arag isdilaaxiisa maxaa la yidhaahdaa haddaba waxaa la yidhaha maa udiifa ila اnabiyi salى اllahu عalayh wasalam wixii nabiga loo adeefiyo min aqwaalihi wa taqriiraatihi wa awsaafihi alkhalqiya waalkhuluqiya yaa la yidhaah aqwaalu taabiciin aqwaalu صaxaaba waa lagu daraa ayagana markaa sunnadii iyo xadiidkii way isku yaro dhowaanayaan ku dhowaanaya kan kale khabar baa la yidhaahdaa khabar خبر waxaa la yidhaha ma udiifa ilى النabiyi salى الlahu عalayه wasalam min qowli aw ficli aw taqriirin aw wasfin khalqiyin aw khuluqiyin aw ilى الصaxaabati wالtaabiciin oo markaas dee waa isku wa isku way isku imanayaan aqwaal kalaa jirta oo xoogaa u kala duduwaya midka afraad waxa weeyaan asar baa la yidhaah wahuwa maa udiifa ila اnabiyi sala اllahu calayh wasalam min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw wasfin khalqin aw khuluqiyin aw ila asaxaabati wاtaabiciin oo markaas afartoodii marka maxaynu nidhaahnaa aqwaasha yaryar intaad iska dhaafto afartoodu waa mutaraadifaad weeyaan aلsunna wاlxadiid wاlkhabar wاlasar afartaba xadiidka nebiga un baa loo jeedaa calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabada iyo taabiciintaa loo jeedaa marka afartooduba waa isku mid bal horta dheh ha ahaatee marfuuc bay noqdaan afartuba nebiga la gaarsiiyey mawquuf bay noqdaan saxaabiga lagu joojiyey maqduuc bay noqdaan taabiciga lagu joojiyey hayale iyaduna waa istilaax kaloo dee gadaal marka axaadiista la qaybinayaynu tegi doonaaye marfuuc waa wixii nebiga la gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam waa wixii nebiga la gaarsiiyey marfuuc mawquufna waa wixii saxaabiga lagu joojiyey oo aan nebiga loo gudbin calayhi salaatu wasalaam cumar baa sidaa yidhi la yidhaah masalan oo aan nebigana sanadkiisa la gaarsiin maqduucna waxay ku leeyihiin waa taabiciga markuu joogo uusan saxaabiga gaarin waa maqduuc baa la yidhaah munqadic iyo maqduuc isku mid maaha munqadic waa wax kale waan tegi doonaa ruwaaddiisa iyo sanadkiisu kaasu shaqo ku leeyahy laakiin maqduuc waxa weeye nebigiina ma gaarin saxaabigiina ma gaarin intaasoo dhan baa waxaa la yidhaha afartaba lagu idlaaqaa waa sunnaa la odhanayaa waa xadiis baa la odhanayaa waa khabar baa la odhanayaa waxaa la odhanayaa waa asar intaba waa la odhanayaa dhammaantood laakiin hadid culimo kale oo khilaaf uun waxba u dhexeeya lihina waa iska jiraan fariid waxaynu kitaabaha ku aragnaa sanad xadiidka sanadkiisa xadiidka sanadkiisa macnaa sanad iyo matn iyo musnid iyo musnad arrimo noocaasaa jira ayagana waa in la kala saaro u baahan sanadka markaynu nidhaahno xadiidka sanadkiisu waxa weeyaan maa yusnadu ilayhi luqada marka la fiiriyo waa wixii lagu tiirsado saa haddaad isugu tiirsato waa waxaad ku tiirsan tahay wey laakiin muxadisiinta agtooda marka la fiiriyo waa sanadku waa waa waa rijaasha can fulaan can fulaan can fulaan marka la leeyahay weeye sanadku kaa wey maxaa yeelay xadiidka macnihiisaa ku tiirsan sidii kursigaasoo kale ayaad ugu tiirsanaysaa ama waxaa la yidhaha alruwaatu almuusiluuna ilaa matni alxadiid waa rijaasha xadiidka matnigiisa ku gaarsiinaya isku mid weeyaan labadood ama waxaa la yidhaha cazwu alxadiidi liqaa'ilihi xadiidka oo loo nisbeeyo qofkii yidhi waxaasoo dhan waa isku wada mid weeyaan isnaad baa jira asaguna masdera waxaa weeyaan ikhbaaru raawi can isanad raawigiiyo sanadkiisii warinahaya oo ka warramahaya sanadkiisu wixii u ahaaw matniga xadiidku waa alfaadda xadiidka sida inama alacmaalu binniyaati aynu u misaalinayoo kale wakaa matnigu musnad musnad waxaa la yidhaha dhowr shay buu macnihiisu noqdaa mar waxaa la yidhaahdaa alxadiidu almuttasilu almarfuuc xadiidka mutasilka ah oo marfuuc ah oo nebiga la gaarsiiyey hoosna mutasilka ah oo aan munqadic ka ahayn yaa la yidhaahdaa xadiidkaas waxaa la yidhaahdaa magaciisa musnad macnaa nebigaa la cuskiyey baa loo jeeda waxaa kaloo la yidhaahdaa kitaab musnad la yidhaaho kitaabka saxaabi walba xadiidkiisa meel gaara lagu qoro musnad baa la yidhaahaa masalan abu hurayra xadiidkiisa meel buu ku qorayaa cumar bin alkhadaab xadiidkiisa meel buu ku qorayaa abubakar xadiidkiisa meel buu ku qoraya isku dhex dari maayo ee saxaabi walba axaadiidtu wariyey ayuu meel kusoo ku soo soocayaa musnad baa la yidhahaa kitaabkaasi musnad waan tegi doonaa masaaniid badan baa jirto oo aynu gadaal ka sheegi doono farid waxaa kale oo lagu magacaabi karaa oo saddexaad alrijaalu almuusiluuna ila almatni matniga rijaasha ku gaarsiinayana musnad baa la yidhaahda musnid waa qofka asagu xadiidka warinaya isim faacil haddii aad dooni riwaaya marka maxay tahay riwaaya ayana jirto riwaayadu waxa weeyaan qofka dee xadiidka warinaya wey xamlu lxadiid wa naqlihi wa isnaadihi ilaa caswin ilaa man cuziya ilayhi bisiiqati min sayaqi ladaa can fulaan can fulaan can abi hurayra markaa tidhaaho wakaas riwaayadii taa wey taas weeyaan haddee dad waxaa jira xamlulxadiid qofaan xadiidba qaadin baa jira ama xadiid hadduu qaaday aan qof kaleeto u gudbin baa jira qof kale aan u gudbinin asxaabta rasuulku kulligood xadiid nebiga kama wada warin qaar baa ka wariyey qaarna xadiidkiina way xambaareen way iska joogeen maxaa yeelay inta warinaysaa faraha ka badnayd marka qofkaasi dee xamlulxadiid waa lagu sheegi karaa laakiin wa naqluhu maaha muu guurin oo meel kale umuu sii gudbinin uma sii gudbinin farid xamlulxadiid wa naqluhu markaas mar haddayan guurinin oo ayan meel kala geynin laa yusamaa riwaaya riwaayo lama odhan karo maxaa yeelay ciday u sheegeen ma jirto way un soo guuriyeen keliya cidna umay gudbinin farid haddaba marka la leeyahay kayfiyatu aladaa kayfiyatu taxamul waaladaa macnaheedu waxaa weeye markaad adigu xadiidka sheegaysid yaad la imaanaysaa siiqo min siiqi aladaa markaad gudbinaysid wey maxaa ka mida siiqooyinkaas xaddahanaa fulaan xaddahanaa fulaan hebel baa inoo warramay wakaas siiqatu aladaa bay ka mid tahay akhbaranaa fulaan fulaan baa noo sheegay amba'anaa fulaan fulaan baa na yidhi noo khabray can fulaan fulaan baan ka wariyey can haddaad tidhaahdo waa akhbaranaa iyo xadahanaa bay la mid tahay can xadiidka mucancanka la yidhaaho waa midka ugu wanaagsan weeyaan can fulaan can fulaan can fulaan nimaan ninuusan arag oo uusan ka warin can lama gelin karo lama gelin karo mar hadduu mucancan yahay waa midka ugu wanaagsan wey ari mucancankana waxaa ugu fiican baa la yidhi can maalik can naafic an can ibni cumara radia allahu tacaala canhu waxaa la yidhaha sanadka silsilatu dahab la yidhaaho wey silsilatu dahab baa la yidhi can maalik maalik bin anis weeyaan can naafic can ibni cumara radia allahu tacaala canhum ajmaciin sanadkaasi waa sanadka inta mucancana loogu jecel yahay wey farid anbacanaa wacan waxaa kaloo soo mara qaala fulaanu fulaan wuxuu yidhi can ma adran akhbaranaa ma odhan anugu ii sheegay ma odhan qaala baad iska tii sax weeyaan siiqatu min sayaqil adaa'i weeyaan farid xadahabaa sidaas oo kalea anna fulaanan xadaahu ama xadaha xadahanaa maaha xadaha iyo qaala isku mid weeyaan kulligood siiqatun min siiqi ladaa'i kuwa lagu leeyahay saas weeye laakiin wax weyn baa u dhexeeya oo waxbaa laga kala gartaa markay xadiidka sidaas ay odhanayaan maxaa yeelay xadahanaa hadduu ku yidhaaho hebel waa inay kulmeen oo isku wakti ahaayeen oo uu xadiid inuu ka dhegaysan karo kan da'doodu ay isa soo gaartay waxyaalo dhan baa la fiirinayaa hadduu nin waa hore asagoo sagiira dhintay hadduu xadahanaa yidhaaho ama laba beledba ay ku kala noolaayeen oo weligoodba ayan kulmin hadduu xadahanaa yidhaaho laga dhegaysan maayo waa axaadiista la tuurhaya wey goormaad is aragteen baa laleeyahy maba kulmi kartaan ama cimrigiinaan kulmi karnin isku isku carrana ma tiidina seed leedihi waxyaalaha mustalaxaadka waxaa ka mid a ragga magacyahooda ragga nin baa waxaa la odhanayaa muxadis almuxadis almuxadis baa qof la odhanaya qof waxaa la odhanayaa alxaafid qofkaas xaafidkii weeye mid waxaa la odhanayaa alxuja qofkaani waa xujo qof waxaa la odhanayaa alxaakim mid waxaa la odhanayaa amiiru lmu'miniin magacyo noocaasahoo la qab ah oo dadku awal ayaan la bixi jirin laakiin markay culumtan dhex galeen magacyo ay la baxeen wey magacyo ay la baxeen markay cilmigan barteen almuxadis aynu ka bilownay muxuu yahay almuxadis almuxadis walow waxay leeyihiin muxadis waxaa la yidhaahdaa man taxa man taxamala alxadiida riwaayatan wactanaa bihi diraayatan qofkii riwaayada xadiidkeedii xifdiya wactanaa bihi diraaya diraayadiisii iyo sanadkii iyo arrimihiisiina u qasta oo bartaa la yidhaha muxadis macnaa labadii cilmi aanu soo marnay oo riwaaya iyo diraaya labadiiba qofkii taxamulay ictino iyo dadaal badanna siiyey muxadis baa la yidhahaa qofkaas qola saasay ku fasiraan qolana waxay yidhaahdaan waxaa weeyaan qofkii kutub leh iyo aqrin iyo magac iyo rixro uu beljaanka dhan wada aado maxaa yeelay rag asagaa ka cilmi badan baa beled hebel iyo beled hebel iyo beled hebel jooga intaa waa inuu lugaha soo mariyo waxawaa usuulan min funuuni alaxaadiisi wa furuucan min kutubi almasaaniidi waalcilali waaltaariikhi alkatiira jiddan waa nin dee xiirtay wey intaa soo maray oo kutubihii masaaniidi ahay oo dhan arkay oo kutubulcilal oo dhan arkay intii cilooyinka lagu sheegi jiray oo dhan akhristay oo markaas taariikhdii axaadiista bartay waxaasoo dhan ninkii mara ayaa la yidhaahdaa muxadis qowl saddexaad baa odhanaya muxadis waxaa la yidhaahdaa man ishtaqala bilxadiisi riwaaya wa diraaya wa jamiica marwiyaatihi waطalaca cala alkasiiri min alruwaati wariwaayaat وتميز في ذلك حتى عرف فيه حفظه أو خطه واشتهر ضبطه وأقل درجاته في الحفظ أن يحفظ من الأحاديث عشرين ألف حديث وأن وحول بإنتو برتي إنتو برتي أي أغير تهي لباتن كل حديث وهذا حديث كلفذي سماه سنة كيسة لباتن كاسكن سنة كودة لباتن كاكن hijaashooda taariikhdooda xadiid walba taariikhdii uu soo baxay raggooda jarxi iyo tacdiil waxa uu yahay labaatankaa kuna xadiid waa inuu dhan walba ka yaqaano qofkaas qofkaa muxadis baa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen waa ka middaa dambaana ugu weyn oo waa ninkaa labaatanka kun weeye fariid xaafid ninka la yidhaahda xaafid waa kuma asaga xaafid asagana sidaasoo kale rag baa isku yaro khilkhilaafay laakiin ragga aad iyo aad maaragtay loo qabsaday kelimadooda waxa weeyaan waxay yidhaahdeen annahu man xafida mi'ata alfi xadiidi matnan wa isnaadan walow biطuruqin mutacadidatin wa wacyi maa yaxtaaju ilayh waاshtaqala biاlxadiidi riwaayata wa diraaya wacarafa shuyuukhahu wa shuyuukha shuyuukhi ninkan xaafid lagu leeyahay boqol kun oo xadiid waa ninka xifdiyey boqol kun oo xadiid ninka xifdiyey baa xaafid la yidhaah ha xifdiyee matnigoodiibuu xifdiyey sanadkoodiibuu xifdiyey wixii loo baahnaayoo dhan ayuu ayuu maray markaasuu diraaye iyo riwaayana dhammeeyey markaasuu sheekhyadiisii asaga uu ka wariyey iyo sheekhyadii ka sii wariyeyna wuu yaqaanaa haddii la yidhaha hebel sheikhisu waa kee ku shakin maayo fartuu dhagku siinaya waa xaafid wey boqol kunoo xadiid xadiidka lafdigiisu ma inuu dhib leeyahay moodi waa la xifdin karaaye balaayo waa ragga kan isdaba yaalla ragga kan markay u yaraadaan toban nin gaarahaya sanadka qaar maxaa yeelay sanadka midna caali baa la yidhaha midna naasil baa la yidhaha sanadka caaligaa ma aqala rijaaluhu wey kor marka la aadayo kuwa yar waa masalan nebigaa mid wuxuu ka tirsanayaa calayhi salaatu wasalaam shan shan buu ka tirsanayaa midna lix buu ka tirsanayaa kaas shanta ka tirsanaya ayaa la yidhaha caali wey waa koreeya kii hoos u soo gegayna waa naasil baa lagu leeya oo raggiisu uu batay intaasoo dhan inuu xifdiyaa laga rabaa jarxan wa tacdiilan weliba kii mawsuuqa iyo kii aan mawsuuq ahayn inuu kala yaqaano sheekhyadiisa iyo sheekhyao sheekhyahoodana inuu yaqaanaa shardiga asagana ninkaa xaafid baa la yidhaha boqol kun oo xadiidna dee qalbigay ugu yaalleen kitaab inuu ka eegayo maaha xaafidba weeyaane muxuu kitaab weeye boqol kun weeye boqolkaa kun raggooda haddii mid laga su'aalo ama sanadkooda laba la ysdhaafiyo a buu leeyahy ma jirto sanadkii baad khaladay hebel baa hebel ka horreeye isweydaari waad waa adigaa isdaba mariyey buu ku leeyahy nin shaqo yar qabtay maaha ninkaas waxaa kale oo jira nin la yidhaahaa alxaakim alxaakim alxaakim waxaa isagana lagu yaa yaa lagu fasiray markii la odhanayay waa ninka xafiday siddeed boqol oo kun oo xadiid maca alixaadati bihaa matnan wa isnaadan wa tacdiilan wagayra dalik siddeed boqol oo kun oo xadiid xifdiya matnigooda iyo sanadkooda iyo rijaashooda jarxigooda iyo tacdiilkooda iyo taariikhdooda taariikhda nin waliba leeyahay iyo xadiidka taariikhda uu leeyahay ayuu xifdiyey xabadkiisu waa nuuray bililqa ma xurinka shakuma halkiisa ma waa nuuraya warma sideed boqoloo kunoo xadiid oo wax walba leh dhan walba haddii loo aado uu garanaayo ninkaas alxaakim baa la yidhaha ninkaas alxaakim macnaa waa waa waa naynaas uu ku qaatay cilmigiisu uu ku qaatay intan oo dhan waa naynaas cilmiga ay ku heleen ee markii hore cali iyo cumar baa la ohan jiray nimanka kale waxaa la yidhi darajaadka nimanka culamaaulxadiidka ninkaana ugu sarreeyaa la yidhi haddii laga reebo amiirulmu'miniin martabada la yidhaha riwaayatan wa diraaya labadii qayboodba waynu soo marnay wa axaata cilmuhu bijamiici alaxaadiidi wa ruwaatihaa intii xadiid la wariyay oo dhan ayuu koobay dhammaantood xadiid nebigaba laga wariyey jarxan wa tacdiilan wa balaqa fii xifdi kullin alghaaya mid walbaba yoolka ugu dheer buu xifdiga ka gaaray wa wasala fahmuhu lahaa annihaaya wa juriba fii daalika waana lagu tajribeeyey falam ya'khud calayhi aakhidun mid wax ka sheega lama hayo walam yalxaq bihi laaxiqun mid soo gaara oo gadaal uga yimaado ka daba yimaadana lama hayo wa innamaa xaada qasba asabr waa ninka horumarka ninka u horumaray weeye wax walba ninkaa amiirulmu'miniin baa la yidhaahda dee rag tegey baynu ka hadlaynaa wax nool ka hadli mayo raggii waagii hore tegey baynu ka hadlaynaa dadka maanta jooga ka hadli mayo walaa muxadis nin gaaraa kuma jiro muxadiskii hadda aynu intaan ka bilownay mid gaaraahi kuma jiro nin baa la baxay albani la yidhaha almuxadisulcasri bay ku leeyihin yaa uga maraga inuu muxadisulcasri yahay yaa uga maraga anigu haddaan iskala baxo ma iska noqonaya ma noqon karo raggaasi khayr allaha siiye rag tegey wey fariid intaa markaynu sheegno waa isdilaaxaadkiiye weli baynu ku jirnaaye dabaqo maxaa la yidhaahda hebel iyo hebel waa isku dabaqo waxaad arkaysaa hebel iyo hebel isku dabaqay ahaayeen axaadiidta markaad ku dhex jirtid laba dabaqay kala ahaayeen marka dabaqo maxaa looga jeedaa waa shay mustalaxa oo ahlu xadiidku ay iyagu ku heshiiyeen sidii nimankii haddaynan soo maraynin mid walba magac in loo bixiyo bay ku heshiiyeen marka dabaqa maxay uga jeedaan dabaqa waxaa looga jeedaa labadii nin ama nimankii ka badan oo isku wakti ah isku wakti ah ama sinigay isaga dhow yihiin ama waktigay isaga dhow yihiin sheekh bay wax ka wada qaateen ama shuyuukh fara badan oo isku waktigay wax ka wada qaateen kaasaa la yidhaaha waa nimankii isku waktiya wey inay hal sheekh ka wada qaateen shardi maaha haddaan aniguna hebel ka qaato adiguna hebel aad ka qaadatid laakiin isku wakti aanu nahay isku isku casri waa isku dabaqaa laleeyahay labadaa isku dabaqo wey marka saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa isku dabaqo saxaabadoo dhan isku dabaqaa la yidhaah maxaa yeelay isku wakti bay ahaayeen casru risaala casrigii la odhan jiray ayay la wada kulmeen nebigay wada arkeen waa isku dabaqo marka aynu si u fiirinno markaynu si u fiirinno asxaabtu waa dabaqo waaxidaah inkastoo marka si kale loo fiiriyo dabaqooyin badan ay yeelanayaan oo ahlu bedel waa dabaqo ahlu baycati ridwaan waa dabaqo man man aslama qabla alfatxi waa dabaqo la odhan karo haddana waa isku dabaqa asxaabta dhani isku dabaqa weeyaan dhammaantood fari suxba maxaa la yidhaahdaa iyada suxba macnaha qofkii waa saxaabi ama sux buu leeyahay baad arkaysaa marar qofkaas habatat lahu suxbah baad arkaysaa mararka qaarkood maxaa loo jeedaa suxbadaas maxaa looga dan leeyahy waxaa looga dan leeyahay qofka laleeyahay sux buu leeyahay waa masiyo qofka saxaabigaahi uu la kulmo weey sababta u keenaysaana waxa weeyaan rasuulkuu arkay calayhi salaatu wassalaam rasuulkuu arkay ama rasuulka asaga arkay labadu wa isku mid haddaa adigu rasuulka aragto suxbadii waad heshay haddaadan arag laakiin asagu ku arko ayadana suxbadii waa la helay labadiinna midkood waa inuu midka kale arkay wey labadood walow maratan hal maraba arag haddaad rabtid hal mara muddo dheer bayay ahaanin sa laxdaya daqiiqad haddaad nebiga aragtay calayhi salaatu wasalaam sux buu qofkaasi leeyahay laakiin waxaa shardigaa lagu leeyahay waa inuu iimaa islaamka ku dhinto qofkaas waynu tegi doonnaaye marka saxaabigu muxuu fadli leeyahay haddii la yidhaaho fadliga suxbada ugu weyn waxaa saxaabigu uu khayrka ku helay qur-aankuu bartay iska daa cilmiga iska daa waxa kaloo dhan yar yar waaye wax ka qaalisan suxbada rasuulka uu kala kulmay ma jirto waa masiyada ugu weyn oo qofka saxaabigaahi uu ku faano weeyaan oo ilaahay khayrka ku siiyey wey fariid kolka suxbadii haddaynu garannay saxaabi maxaa la yidhaha saxaabi dee tii aynu soo marray baad ka fahmi kartaa saxaabi waxaa la yidhaha man ijtamaca biاnnabiyi sala allahu calayhi wasalam xaala xayaatihi bacda albicsa ijtimaacan mutacaarafan wa maata cala alislaam qofku waa inuu nebiga ay kulmeen calayhi salaatu wasalaam xataa haddaad isku wakti ahaydeen oo aydinaa nebiga kulmin saxaabi ma noqon karto nebigay kulmeen xaala xayaatihi nebigoo nool weeye hadda markii uu xijaabtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofkay kulmaan saxaabi maaha waxaa la rabaa intuu nebigu noolaa inuu qofkani la kulmaa la doonaya bacda albicfana waa shardi nebigu intuusan rasuulka noqon ee waaguu guriga xoolaha khadiijo iyo uu tijaarayn jiray ninkii arkay saxaabi maaha risaalada ka bacdi baa la rabaa in ijtimaaca adiga nebiga iyo qofkan kaleo saxaabigaaha ay kulmaan ijtimaacan mutacaarafan waa ijtimaac la garanayo macnaha fi lardi dhulkay ku kulmeen maxaa ku baxay samada markii hameenkii nebiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam ambiyadii aragtay iyo malaa'igtii aragtay iyo dee ijtimaac mutacaarafa ma ahayn saxaabi maaha laakiin malaa'igta dhulka ku arkay jibriil asxaabta nebigu ka mid calayhi salaatu wasalaam jinnigii arkay oo dhulka ku arkay saxaabada rasuulku ka mid yahy insigii arkay saxaabada rasuulku ka mid yahy wa maata calaa daalik kuna dhintay sidaas islaamnimadii haddee ninkii ridoobay dee suxbadiisii dhuntay markaa ka bacdi hadduu ridoobay bes wey markaa bes wey marka shuruudu meeqay noqonaysaa qofka la kulmay inuu muslim yahay abujahal nebiga waa arkay koow xaala xayaatii buu arkay laba bacda albicsa buu arkay maxay ka asaxday muslim muu ahayn muslim ma ahayn mar hadduusan muslim ahayn suxbo faa'iido ka raaci mayso ninkaas horta waa inuu qofku muslim yahay fii xaali xayaatihina waa inuu nebiga la kulmo waana inuu isagoo muslima uu dhintay waana inuu ijtimaac mutacaarafa calaa dahri اlardi waa inuu kula kulmay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam saxaabigu waa ninkaas de waxaa la yidhi ninkan ninka nebigu arkahayo asaguna aan arkayn xagee jiraa dad indhalaalaa ka buuxay asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam dad indhalaalaa ka buuxay nebigu waa arkaya iyagu ma arkayaan indhihii bayan qabinba ma haystaan indhihii markaa saxaabadii bay ka mid yihiin oo lagu tirinayaa taabici maxaa la yidhaahaa taabici ninka la yidhaaho waa kuma taabici waxaa la yidhaahdaa ninkii saxaabi la kulmay asaguna asxaabtii rasuulka qofkii wax kala kulmay isagiioo nool walow laxdatan ijtimaacan mutacaarafan sidoo kale wamaata cala alislaam sidii oo kale wey intii suxbada lagu helayey markii nebiga uu qofku la kulmo ayaa taabiciguna tabaacada ku heelahayaa markuu saxaabiga uu la kulmo qolo waxay odhanayaan maya nebigu laxdo qofkii la jooga dee nuurkiisaa derderaya waa fiicnaaye asxaabtu la mid maaha waa inay muddo badan wada joogaan shardi maaha shardi maaha mar hadduu nebigaba hadduuba qofka taabicigahay saxaabadii rasuulka la kulmay way iska taabici weeyaan intaa waxaynu odhanaynaa waa mabaadi'dii xadiiska cilmigiisu uu lahaa iyagoo laba ah culuumu ulxadiis diraaya wa culuumu ulxadiis riwaaya iyo musطalaxaadkii ka dembeeyey kuwii afarta ahaayo aلsunna wاlxadiiث wاlkhabr wاlasr ahaa kuwii ragga muxadidkii iyo xaafidkii iyo xaakimkii iyo xujadii iyo kuwii aynu soo maraynay amiiruulmu'miniinkii iyo dabaqadii iyo saxaabigii iyo taabicigii iyo inahaas baynu kaga soo baxnay marka meesha waxaynu ka gelaynaa xadiiska shariifka ah oo rasuulku leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam iyo taariikhihii uu soo maray taariikhihii uu soo maray yaynu halkan ka gelaynaa marka haddaba waxaad garanaysaa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam wakhtigii uu joogay axaadiistiisa lama qori jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuu diiday wuxuu yidhi waxaan qur-aanka ahayn yaa layga qorin aniga waxaan qur-aanka ahayn waxyigu markuu soo dego kutaab buu lahaa rasuulku ka qora waxyiga qofkii hadda ka horna xadiis iga qoray habi iyuu yidhi ha tirtiro xadiis qofkii hadda ka hor iga qoray ha tirtiro waxaan qur-aanka ahaynna yaan layga qorin saasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka nahyigaasaa jiray asxaabtu marka may qori jirin xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele nahyi cad baa laga saaray maxay marka ku dadaali jireen xifdi qalbiga ay ka xifdiyaan xifdi qalbiga ay ka xifdiyaan yay ku dadaali jireen maxaa yeele way og yihiin sunnadu inay tahay asalkii labaad oo shareecada islaamka marka kitaabka qur-aanka laga reebo way og yihiin nebigana way jecel yihiin xubbigiisa iyo dadaalkooda ay cilmiga u dadaalayaan ayaa ayaa u keenay inay culumta dhan inay xifdiyaan baa u keentay markaas axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam say ugu dadaali jireen haddana wixii ka ishkaal gala nebigay ula noqonayaan maxaa yeelay nebigii baa u fadhiya calayhi salaatu wasalaam nasiibkood wey marka dadaalkaasun bay hayn jireen wixii ka ishkaal galana nebigaa loo bandhigaya nebigaa u caddaynaya calayhi salaatu wasalaam marka umayba baahanayn inay ama qoraan ama waxeeyaan nahyigaasina waa jir nahyigaa cilladiisu waxay ahayd baa layidhi dee qur-aanka iyo waxa kale inay isku darmaan buu diidaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qur-aankiina dhinac haddii laga dhigo xadiidkiina dhinac laga dhigo meel walba xaashi laga buuxiyo waxbaa isdhexgeli lahaa taasayan ogolayn markaas uu nebigu diidaya calayhi salaatu wasalaam fariid cumar bin alkhadaab wuxuu yidhi dadaalkay asxaabtu u qabi jireen wuxuu yidhi aniga nimaan derisnahay oo ansaara waan kaltami jirnay haddaan labadanaduba fadhiisan weyna nebiga majliskiisa waxaan odhan jiray war maalin anigu aan tago oo soo dhegayste anna maalintii cudur iqabto orod noo soo dhegaysanno si aan waxba u dhaafin si aan waxbaba u dhaafin markaasaa wuxuu leeyahay maalinna anaa imaanaya intii aan ka xifdiya rasuulkaan habeenkii guriga ugu sheegaya habeenna asagaa maalinna asagaa imaanaya intii aan ka maqnaa wixii nebigu yidhi buu markaa ii sheegayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaa dadaal meeshay ka gaadheen tanaawub bay sameeyeen macnaa nebigu oo wax sheegaya oo cilmi akhrinayood ka maqan tahay yeed bayan oggolayn marka dadaalkaasoo dhan ayay lahaayeen fariid markaad ogaatay asxaabta rasuulku inay sidaa ugu dadaalayeen xifdigeeda iyo qur'aanka xifdigiisana ay sidaa ugu dadaalayeen haddee markaa looma baahnayn dhigitaanka iyo arrimaha ka nooca nebiga markay waxyigiisa dhegaysanayaan waxay la ahayd inay cunto cunayaan cunto siday loo jecel yahoo kale laba nin markay asxaabta ka mida markay soo aadayaan majliska rasuulka waxay odhan jireen baa la yidhi tacaalow tacaala nu'min saaca saacada aan ilaahay soo rumaynayna keen awalba mu'miniin bay ahaayeene nebiga majliskiisaay leeyihiin iimaan baa laga helayaa tacaalo tacaala nu'min saaca saacad aan soo rumayne na keen iimaankanaga aan cusboonayna wey marka sidaas abbay ahaayeenay ugu dadaali jireen haddana nebiga ku booriyey cilmiga inay bartaan calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man salaka طariiqan yaltamisu bihi cilman salaka allaahu salaka allaahu bihi طariiqan ila aljanna qofkii dariiqaada oo dariiqaasna cilmi ku doonaya ilaahay janno dariiqa ugu qaado buu ilaahay ugu fududeeyaa rawaahu muslim fii saxiixi marka wuxuu kaloo yidhi rasuulku man xafida calىa ummatii arbaciina xadiiثan min amri diiniha bacaثahu allahu yowma alqiyaamati faqiihan caaliman afartan xadiid ninkii ummaddayda u xifdiya oo gaarsiiya qiyaamo ilaahay wuxuu soo bixiyaa asagoo faqiihoo caalima marka saasaa loogu boorin jiray nebigaa ku boorin jiray asxaabtiisa inay cilmiga bartaan wuxuu kaloo yidhi nebigu isagoo amrahaya xadiduu cannii maa tasmacuuna minii xaggayga ka sheekeeya wixii aad iga maqasheen walaa taquuluu ilaa xaqan waxaan run ahayna ha odhannina waman qaala calaya maa lam aqul buniya lahu fii jahannama beytun yudfacu fiih qofkii waxaanan odhan yidhaahdaa nebigaa yidhi jahannamaa aqal looga dhisaa buu yidhi oo lagu lagu lagu oodaynayo macnaa la gelinayo imaamu shaafici xadiisu wariye bayhaqi iyaguna waxay sheegeen inuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam nadara allaahu imra'an samica maqaalatii faxafidahaa wa wacaahaa wa addaahaa fa ruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu macnaa qofka adiga warka kuu keenaya inaad ka cilmi badan tahay shardi waa suuroobi kartaa laakiin asaguna xadiidkan uu kuu keenayo unbuu kuu yaqaanaa ama ka cilmi badnow war anaa kaa cilmi badane waxba kaa qaadan maayo ma dhahays waxaa laga yaabaa ninka cilmiga badan ninka cilmiga yari inuu culum gaarsiiyo uu ka soo maqlay rasuul